tirinta codadka gobollada iyo degmooyinka somalilan ee la soo gebagabeeyey kuwoodii ugu dambeeyey xalay waxay ka dhigan tahay in guud ahaanba natiijooyinka doorashadu ay haatan ku soo shubmeen ama ay soo gaadheen sida uu xeerka doorashooyinka ee koob iyo sagaashan dhigayo heer qaran oo ah halka ugu dambaysa ee natiijadu ay ku soo ururto taas oo guddiga doorashooyinka somalilan ay xaq u leeyihiin in iyagu ay shaaciyaan natiijada kumeel gaadhka ah sida xeerku uu dhigayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf oo xalay niskii dambe dadka la hadlay isagoo ay hareere taagan yihiin ilaa iyo toban xubnood oo ka mid ah oo ay hareere taagan yihiin xubnaha wakiilada ee ururada iyo asxaabta siyaasadda somalilan u qaabilsan guddiga doorashooyinka somalilan ee taski foroska loo yaqaano waxaana uu sheegay in gebi ahaanba tirintii codadka degmooyinka hargeysa oo ah degmada ugu codka badan goobaha ugu badanina ay yaaleen ama sanaadiiqda ugu badanina ay yaaleen la soo gebagabeeyey iyo guud ahaanba gobolka maroodijeex taasoo macnaheedu yahay in labada degmo ee hargeysa iyo gebiiley oo tirintoodu socotay maalmihii ugu dambeeyey laga faraxashay waxaanu caawa halkan xilligan dambe aan u taaganna inaannu ku wargelinno degmadii ugu ballaadhnayd ama gobolkii ugu ballaadhnaa jamhuuriyadda somalilan uguna codka badnaa inuu caawa soo gabagaboobay oo ilaahay mahaddii si fiican oo nadaamsan uu kusoo dhammaaday waxaan kaloo ogeysiinayaa bulshada reer somalilan in dhammaan gobolladii jamhuuriyadda somalilanna ay dhammaadeen isugeynta codadka ee ay codeeyeen muwaadiniinta reer somalilan taasoo kasoo gudbay heerkii koowaad ee ahayd heer goobeed caawana ka gudbay heerkii labaad ee ahayd heer degmo waxaynu u gudbi doonaa insha allah heer gobol iyo heer qaran oo aan wakhti badan qaadan doonin weli waxaynu ku guda jirnaa muddadii sharciga ahayd ee commishinka doorashooyinka qaranku uu haystay ee uu siiyey xeer number ninety one twenty twenty three waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinaynaa in laga warsugo commishinka doorashooyinka qaranka waayo ku dhawaaqista natiijada hordhacaha ee commisshinku ku dhawaaqaya waxay u baahan tahay in ka fiirsi badan la sameeyo in wax allaaliya wixii cabasho ah ee daneeyaasha siyaasaddu ay ka qabaan la xalliyo si dabadeedna natiijadaas lagu dhawaaqay loogu gudbiyo maxkamadda sare dabadeedna maxkamadda sare ay ugu dhawaaqdo natiijada rasmiga ah waxaa ilaahay mahaddiisa ee xubnaha halkan taagan ee xilligaa u taagan inay saaka subaxii ay bilaabeen shaqadii ay ahayd inay nala jeegareeyaan nala muxuu ahaa ansixiyaan isugeynta heer degmo ka koobnayd saddex boqol iyo saddex todobaatan goobood oo degmada hargeysa ah taas oo run ahaantii wakhti dheer qaadatay ilaahay mahaddiina caawa noo soo gabagabowday waxaa isla caawana soo gabagabowday degmada gabiley oo ahayd labadii degme ugu dambeeyey
waxaa sidoo kale isagana la soo gebagabeeya tirintii codadka degmooyinka gobolka togdheer iyo guud ahaanba gobolka togdheer iyada oo sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka somalilan islamarkaana ah xubin guddiga doorashooyinka ka tirsan oo ka howlgelayey gobolka togdheer axmed cismaan xasan bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin marka hore ilahay baa mahad leh mar labaad weyse wanaagsan habeen wanaagsan waxaa hadda noo soo gabagaboobay tirintii codadka xisbiyada iyo madaxtooyada ee gobolka togdheer kioo marka hore degmada oodweyne ay horay iyadu usii gudubtay ilaa hargeysa laakiin go-aankii guud ee gobolka ayaa saacadda iminka noo soo dhammaaday noo gabagaboobay alxamdulilah ilaahay baa mahad leh xarunta guud ee hargeysa oo insha allahu natiijada lagaga dhawaaqi doono marka laysku wada yimaado waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa shacbigii gobolka togdheer maxaan ku dhahdaa este nabadgelyada leh u codeeyey amnigoodana ilaashaday waxaan sidoo kale ugu mahad celinaynaa ururadii iyo axsaabtii tartanku dhex maray oo si hufan runtii noola shaqeeyay ka gobishan ahaan dhammaanteed waxaan leenahay aad iyo aad baad umahadsantihiin dhinaca kale waxaa iyagana tirinta codadka la soo gebagabeeyey gobolka awdal iyo degmooyinkiisa iyada oo sida uu warbaahinta u sheegay xuseen cabdi cali oo ahaa xubintii guddiga doorashooyinka heer qaran ee ka mas-uulka ahaa islamarkaana ka howlgelayay gobolka awdal iyo degmooyinkiisa waxaana warbaahinta u sheegay in si nabadgelyo ah ay ugu soo gebagabooday tirintii codadka ee gobolka awdal waxaan joognaa xarunta komishanka qaranka ee caasimadda hargeysa waxaa noo soo gabagaboobay tirintii codadka iyo soo saaristii natiijada oo aanu ku jirnay wakhti hore inay noo dhammaatay ahayd xalay laakiinse kolley cabashooyinka iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbinayaan xisbiyadu mawradu ayaanu ka jawaabaynay dibudhaca nagu yimid ee kooban taasaa sababtay guud ahaan gobolka awdal si fiican bay uga soo dhammaatay hawshii tirinta codadka iyo soo saarista natiijada dhammaan degmooyinka gobolka awdal ee lughaya saylaac baki iyo booramo aan soo gebagoynay xalay shacabka reer somalilan baa guulaystay waxaa guulaystay cid kasta oo doonaysay inay somalilan qaran jira oo noqoto taabagala oo ictiraaf adduunka ku leh waxaa noo qabsoontay doorasho hufan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa